alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kahiira ama bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu su-aasha afar iyo afartanaad waxay leedahay qof baan u cadhooday qofkaa markaan u cadhooday waxaan haddaan kula hadlo muslima yihi markaa qofkii haddii aan la hadlo miyaan gaaloobayaa oo diinta aan ka baxayaa jawaabteeduna waxa ay tahay marka horeba hadalka noocaasi waa hadal khaldan weey oo munkaro khilaafsan ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa qofkuna inuu go-aamadiisa ku xidho maaha islaamnimadiisa iyo gaalow iyo wixii la mid ah ee la halmaala haddii arrinta noocaasi markaa ay dhacday oo qofkii qofkii uu ku yidhi haddaan kula hadlo muslima yihi ama gaal baan ahayba uu la hadlo ma gaaloobayo diinta ka bixi maayo waayo qofkan ujeeddadiisu ma aha inuu gaaloobo inuu gaalnimada doonayo raalli uu ka yahayna ma aha ama islaamnimada uu necab yaho uu ka cararayo ee hadalkiisu wuxuu tusinayaaba inuu islaamnimada markaa jecel yahay gaalnimadana uu necab yahay uu karaahiyeysan yahay waxaa macnihiisu u dhacayaa sida aan inaan gaaloobo aan u karaahiyeysanayo oo diinta islaamka aan ka baxo arrinkaasi aan u neceb ahay ayaan u necebahay oon u karaahiyeysanayaa inaan kula hadlo marka sidaa awgeed qofku gaaloobi maayo diinta ka bixi maayo waxaase ahlulcilmigu ay ka hadlaan haddii qofku idhaahdo haddaan waxaa sameeyo muslima yihi ama gaal baan ahay oo dabeetana arrinta ay dhacdo qofkii ma lagu yeelanayaa kafaara gud kafaaratu yemiin ma ku waajibtay mise lagu yeelan maayo culimada qaarkood waxay leeyihiin waxani dhaar ma aha oo dhaar waxaa la dhahdaa haddii lagu dhaarto magaca ilaahay subxaana wa tacaala ama sifaadka rabbi subxaana wa tacaala wixii kale ee hadalka lagu adkaynayo ee shay mucadamoo la weyneynaya ah isagu xukumkii dhaarta yeelan maayo alimaamu shaafici baa ka mid ah culimada qaarkoodna waxay leeyihiin maya ee arrinkani wuxuu yeelanayaa xukumkii dhaarta mar haddii hadalka noocana looga jeedo inuu qofku naftiisa wax kaga celiyo amaba se wax uu ku dhiiri geliyo oo go-aanka lagu adkaynayo walow yaan magacii ilaah iyo sifadii ilaahay lagu xusinee xukumkii dhaarta ayuu yeelanayaa oo kafaara ayaa ku waajibaysa waxaana leeyahay sida axwadka xalaalmiradka uu ku jirayo diinilaashigu wuxuu yahay haddii tan oo kale ay dhacdo qofku inuu kafaaratulyemiin la yimaado oo addoon uu xoreeyo haddii ay u suurtowdo amaba se toban miskiin uu cunto siiyo hal mar ama uu dhar siiyo shardi ma aha dharku inuu noqdo isku joog ama dhar dhammaystiran wax mara markaa la xidho lagu tilmaami karo hadduu siiyo tolaan shaadh buu siiyey ama surwaal buu siiyey ama cimaamad buu siiyey ama gabadhiibaa xijaab la siiyey ama khimaar oo ku filanta arrinta noocaasi ah saddexdaa qofku isagaa u door leh oo kala dooranaya haddii saddexdaa mid ka mida uu awoodi waayo waxaa kafaaratu yemiinihi kafaara gudashada dhaartiisu ay noqonaysaa inuu saddex maalmood soomo sida ilaahay subxana wa tacala uhi faman lam yajid fasiyaamu halaathati ayaam wallahu aclam wasala allahu calaa nabiyina maxamed